agabkan la diirsiyay xiriirka balooniga dhugta ee gobolka bakool iyo weliba niskajaree maaliyadaha tuman kooxood iyo garsooryaalka ciyaaraha dhexdhexaadyow si loo hormariyay ciyaaraha xudura iyo guud ahaan gobolka bakool agabkan sportiska iyo weliba isku kaalideena gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo kaalado waa madaxweynaha xiriirka balooniga dhugta ee soomaaliya cali cabdi maxamed shiino gudoomiyaha xiriirka degmada xudur ee mahad fiidow maxamuud iyo warbaahinta la hadalay markii agabkan lahdiirsi usoona umahnagi gudoomiyaha golaha shacabka iyo xiriirka baloonin lugta ee soomaaliya sidoo kalena gudoomiyaha iyo weliba uuse sheegay intay agabkan uusoo horumar ka sameeyi doonaa ciyaaraha degmada xudur ah dhammaan maamulka ciyaaraha degmada xudur wale intoonku mahad naga hayana gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheeg adag madoobe oo kaaladow gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya mudane cali shiine oo geegana diirsii qalab isboortis oo dhammaystiran oo tuman kooxood yuniformkii linka talagalay iyo garsooryaalkii iyo qalab kale isboortis ciidan umahasantiinga lena qalab lanbaahanay oo weliba waqti jiil roogiya geekana diiri siinku mahadnagaan wali kale jara doone ididiile ciidan fayle oo isboortis oo amandhow maylarhaayuse ehanii wajahan oo kumad ee tababarka garsooryaalka xiriirka kubadda cagta ee tababaro doono ee soomaaliya ilaa labaatan iyo shan garsoora oo degmada xudur lagu qaado ilaa tababar oo heer shahaade iyo qaadado doonaan hoob ilaahay era waana ililinka baahanaay tababarkaasi garsooryaalkaas oo walaidgeeka deegaanka ilankugu baahanaay eh ani garsoorayaal la tababara so oo meel raay garsoorka id anga dhasanaado amba muhiim agnagata iyo dhismaha garoonka usuuna xilo dhow idlan rajeeya in isbedeli doono hoob ilaahay ara sida garoome caalamiga eh oo garoonkaas ilan dhasi doono markinka damboytona maxamed xuseen cabdulaahi maarso kinka maarso lankasaw oo haay lanka dhalinyarada ee xiriirka suubi oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo axmed shiine madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo nuubana xiriiryaay oo qalabkan ilaa xeerkanka ku diirow oo geekasa nidaamsan unku kooyow ciidanku shaqeeya isuna ciidan mahasanta waa kaalanti adala haytay dhalinyaranimo yaa qaadatiya kalena dhinaga kale wali markaalan mahadnagay xiriirka kubadda cagta degmada xudur oo runtii muuji nimail raay fariintiyo meeldhan diirtii kooxooyinka iyo taageeryaalka iyo macaliyo iska duuban iyo dhammaantiyo walaay behel sportis eh oo geeg fariintiyo ni gudoomiye baarlamaan iyo meelraay xiriirka kubadda cagta soomaaliya kolley qofka mudi isu wal suubiyo horumar suubiye oo laha arag wala isu suubiya ya meelraay la halatoowe walkala dhammaantiin meelanayo iska duuban hoologi isin meel fayle sheenten wali hata ka bacd anbedela ma doontay hoob ilaahay ira hool kusii farxad badan oo sida garoonka dhismadiis kumid ayey saasaan rajeen insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu degmada xudur iyo weliba muddooyinka inka dambeeyay sameeyasi horumaro dhiniga sboortiska inkastoo kooxo ciyaaraha degmada xuduriya ka taamayeen in lan casriyey dhismaha garoomada degmadaasiya